بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم استيلات البداية الإسلامية بالأسعانات تليفون نمبر تدرى شن أفر شن سيديد أفر هل كما في نقوسة بالدنيا ما أنت التاريخ يجري بالتهي كنا في بغل وعطن السلال بشنات تدوية لبعطن تاريخ الميلاد ما يتهي لبعض كن إيا سيديد بشلحاد صدح كتاب مجلس الإرادة قصيدة البردة ما لها وما عليها ونسو بدنيا الشيخ فضيلة الشيخ عبد الناصر حاج أحمد حفظه الله فليتفضل مشكورا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد waxaynu insha allahu tacaala ka bilaabi doonaa qasidadan mimiyat lbuusiri ama alkawaakib duriya fi madxi khayr albariya waxay caan ku tahay alburda qasidat lburda baynu insha allahu bal labadan subxood aynu wadi doonaa suxa arbacada iyo khamiista waxaa la isweydiin karaa burdaha oo aynu naqaano oo waxaa gudihiisa ku jira dadku hadday ka dheragsan yihiin maxaa inuu kalifaya inu ka hadallo waxaa jiray xudayfa ibnu yamaan saxaabiga la yidhaahdo wuxuu sheegay inuu rasuulka weydiin jiray sharka dadkuna khayrka weydiin jireen buu yidhi aniguna sharka weydiin jiray anigoo ka cabsanaya in sharku isoo haleelo marka shayga bidcada ah ama shayga inxiraaf ku jiro inuu qofku ogaado si uga digtoonaado waxa weeyaan waa shay diinta ka mid ah wuxuu yidhi caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiihi waman laa yacrif ashara yaqac fiihi yacni sharkii baan ogaaday laakiin shar ahaan u baran maayo u ogaan maaye waxaan u ogaanaya waxa weeye inaan ka digtoonaado taas iyado horta waa qodob qodobka labaad qasidadan burdaha ah dad aada u fara badan baa ku fitnoobay oo aada u akhriya oo cibaade ahaan u akhrista inay ilaahay u dhowaadaan oo sida qur-aanka loo akhristo oo kale ayay u akhrisanayaan iyagoo markaa u haysta inay ilaahay subxaanahu watacala ugu dhowaanayaan taaqudheeda waxay u baahan tahay in min baabi nasiixa bal waxaa meesha ku jira laysla eego oo dad badan baa laga yaaba can jahlin inay u akhrisanayaan iyo dad ay ku dayanayaan oo taqliid ah daraaddeed ay arrintan ula socdaan marka arrintu waxay u baahan tahay bal in baabu naseexo ahaan dadkan bal waxa ku jira meeshan abyaadatan la akhriyayo waxyaabaha mawliidka lagu magacaabo ile burdu waa mawliidkii saddex nooc weeye mawlidyada la akhriyaa soomaalida gudaha waddanka waxaa la yihahda burda iyo berzenji iyo daybici saddexdaasa la akhriya marka dee waxaaba leeyahay ma maaragtay wax alle loogu dhowaanayo lagu cibaadaysanayo baa dad badan u haystaan taaqudheeda in bal lala eego dadka oy bal waxa meesha ku jira laisla ogaada waa muhim waxaa laga yaabaa dad badan marka inay u arkayaan inay tahay arrintani uu sameynayo jacayl ilaahay subxaanahu watacaala uu jecel yahay iyo jacayl rasuulkii nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu jecel yahay oo arrintaa u samaynayo oo salli baanu qaadaynaa oo qasiidada baanu akhriyaynaa waan nebigaan ku salliyaynaa bay ku odhanayaan taa qudheeda in la fahmo dee horta xubbiga rasuulku iyo jacaylka rasuulka la jeclaada waa waajib waana min aliimaan laakiin sidee rasuulka loo jeclaanaya sidee ilaahay loo jeclaanaya ma shay qof waliba suu doona ka yeeli karaa maqasaa'id la akhriyabaa mise waa shay diintu inoo caddaysay oo waddo loo raaco leh waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa wax walba inoogu caddeeyey alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan sida rasuulka loo jeclaanayo sida ilaahay loo jeclaanayo waxa weeye sharcigoo la raaco laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ayaa inoogu filan ku dayasho qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum wallahu gafuuru raxiim aayaddaas wuxuu odhan jira ibnu kaiir wa hadihi alaayatu xaakimatun calaa kulli man iddacaa maxabbata allahi وليس هو على طريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه يعني آيضا وحي حكم إيساء قف كستا أو شيكتا إنه إلهي جعل يهي لكن وضدي نبي الله محمد صلوات الله وسلام عليه أن كسعنن قف كاسي مركز الشيكة شديسو وشي بينع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه aad ku rur sheegayso waxa weeyaan jacaylka waddadii loogu talagalay baad qaadi lahayd marka horta taas udheeda in la fahmo waa inu ka naseexayno waayo camalku waa in itibaac laga helaa wax kastood qabanayso oo ilaahay ku dhowaanayso oo cibaada jeclaanta rasuulka la jeclaada waa cibaado iimaankii bay ka mid tahay waxa weeyaan laakiin waddadeedu rasuulka ayaa qeexay salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo camalku waa in ikhlaasna looga jeedaa si uu camal saxa u noqdo itibaac lagu raacay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhina waa in la helaa oo haddii markaa itibaacii la waayo wuxuu noqonayaa camalkaasi camal bidcaa man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun qofkii camal sameeya aan ka mid ahayn umuurta diinta aan ka mid ahayn kaa waa lagu celinaya saaxiibkiisa sidaa darteed waxaynu ogaanaynaa diintu waxa ay ku dhisan tahay sideedaba al waxyi al waxyi wanaqli saxiix waxyiga qur'aanka ah iyo waxyiga sunnaha ah sunnihii saxiixa ahaa oo nebiy llahi maxamed laga soo guuriyey baa diinta asal ah waxaa la rabaa markaa qofka muslimka ahi masale kasta oo sharci ah waa inuu intaanu ku camal falin oo waxaan bal horta ilaahay ugu dhowaanin waa inuu ogaadaa arrintan mashruuc ma tahay oo nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalam aley ma ka sugan tahay saxaabadii ma sameeyeen waa inuu arrintaa hadduu aqoon leeya wax baari karana uu ogaadaa sharci ahaan u ogaada baadhaa haddii kalena dadka ahlucilmiga ah ee fiqaada ee lagu kalsoon yahay ee waddada saxa ku taagan inuu weydiiya ayaa looga doonaya waxyaabaha qawaacidda ay sheegaan ahlucilmigu waxaa ka mid a maa tarakahu nabiyu sala allahu alayh wasalam min jinsi alcibaadaat walam yafcalhu مع وجود المقتضي لفعله على عهده ففعله بدعة وتركه سنة يعني كتجتانك رسولك صلوات الله والسلام عليه واحد جنس العبادات أو كتجي وأنا صمين يودا يشوكته وحي كين لها مركاين للصمي وحي كين لها يشوكته أهديسي أو كتجي رسولك صلوات الله والسلام عليه صمين تمركا للصمي وبدعه ka tegitaanka laga taga waa sunne waxaa soo gelaya waxyaabahan qasaa'idii dadku akhriyayaan oo liyahan mawliid baa la yidhaahdaa oo wakti loo samaystay oo rasuulkaa loogu dhowaanaya waxa weeye wax markaa mashruuca oo waktigii rasuulka la sameyn rasuulkuna ma samaynin saxaabadiina ma samaynin marka waa shay aan saxnayn in arrintaa la fahmaa waa daruuri jiddan waa muhim jiddan waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhahdeen weyneyn baa looga jeedaa rasuulkii lagu weyneynayo oo lagu tacdiiminayo oo qasaa'idku qasiidadu ee rasuulkii bay ka sheekaynaysaa maaragtay meelaha qaarkood anu ka hadli doonaa wax kaloo badanna waa ku dhex jiraan marka tacdiimku isaga qudhiisu waa waa shay diin ah oo sharci ah in rasuulka la weyneeyaa oo wuxuu leeyahy curwa ibnu mascuud markuu qurayshta u warramayey oo ka warramayey saxaabadu say u weyneynayaan rasuulkeeni maxamed ah salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu uhi yaa qawmi wallaahi لقد وفدت على كسرى وقيصر والملوك فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما يمدون النظر إليه تعظيما له يعني وحان تقول وفدان وهذه بقردي كسرى يا قيصر يا بقر فربضا يعني بقر لوينيو سيدنا نبي الله محمد أصحاب سيد وينينيان إدلو ويني ما رقبوتي indhaha korguma taaganyaan rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh يعني وينينتا هدو wax tufo waxay gacmay u dhiganayeen rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi wana arrimaha khaasiyadkiisa waan qiyaas galayno wadaad la barakaysta aan dhufaysa ma jirayso marka waxa weeyaan nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi saasi weynayn jireen saxaabadii rasuulka haddana ma inaan maqal qasaayid saxaabadii rasuulka ay u akhriday oo maalmo gaara leh ma inaan maqal mana jirto ee hadduu khayr ku jirana raggii saxaabada saa weyn rasuulka saa weyneen oo saxaabadii ah ayaa inooga mudnaan laha dad badan waxay ku lumaan dad badan baa sameynaya sin ogaan doona bal kitaabkan iyo qisadiisa dad badan baa sameeya ummad oo dhan khalaaq badan baa waxa sameynaysa marka maxaa see maaragtay annaga maxaa naga reebay dadka waxyaabaha lagu lumay ka mid tahay oo aksariyadu had iyo gooraale qur-aanku waa ictibaar badan ma siin wain tuutic aksara man fi lard yudiluuka can sabiili illah marka aksariyadu had iyo goor in adigu diintaada aksar dimuqraadiyada taa maaragtay bal xagga loo badan yahay fartaa la taago meeshii yaa xaggee loo batay marka diintu fartaagaa maaha waxaa leeyahay fartaag iyo halkaa loo batay arrintu ma jirto marka diintaada waa inaad u meel dayataa wadaad hebel baa sameeye iyo culimo hebel baa samaysa iyo waxaas kaa saari mayso waayo haddaynu ku horrayno buusiiri magaciisa waxaa leeyahay sharafuddiin أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي reer masar buu ahaa lix boqol iyo sideed hijiri ayuu dhashay lix boqol iyo lix iyo sagaashankana waa dhintay fii cahdi dowlati alayuubiya dowladdaas zamankeedii ayuu ninkaasi noolaa abusiir baa magaalada la yidhahda meeshan loo nisbeeyey oo bani suwayf mandiqa la yidhahdo masar ku taalla ayaa markaa qaryo ka mid ah ay ahayd beldadaas buusiir abusiir halkaasa laga keenay hooyadii ayaa meesha u dhalatay baa la yihahda lakiin isaga asalkiisu min bilaadi almaqrib ayuu ka yimi xagga iyo morocco ayuu ka yimi maxaan ku dha aabihii ninku markaa wuxuu ahaa shaacir buu ahaa suufi ah oo dariiqada shaadiliyada la yidhaahdo ayuu aada ugu mamanaa oo ku dheganaa oo waa kii lahaa ina alimaama shaadili ariiquhu fi lfadli waadixatun licayni lmuhtadi wuxuu ammaanaya markaa dariiqadaas shaadaliyada ah laakiin raggii tarjamada u sameeyey kumay tirin culimada oo nin hadda culimadai ahaa cilmiga ka mida mu hayn bal waxay ku tiri inuu yahay min ashucaraa gabayaasha ayuu ka mid ahaa sida shadaaraat dahab fii akhbaari man dahab oo bnulcimaad iyo alwaafi bilwafayaat iyo fawaat lwafayaat iyo maqriiz iyo rag badan iyo xusn muxaadara lisuyuudi iyo ay kaga hadleen oo markaa ahlucilmiga kaa mid ahayne nin shaacira bu ahaa horta wayn awaati raggan marka kitaabka qasdada sharxiyey oo dambe oo mutaakhiriinta ah aad bay u ammaanayaanoo alimaam alcaalim alcaarif alkaamilu burhaan lumma shaykhu lmuxaqiqiin arrimahaasoo dhan isbaat baa laga doonaya marka de ninkii ninkii ammaanaya ileen inaad caalim ku sheegtay nimaan caalimba ahayn waxa weeye waxay kaa rabtaa markaa ihbaat baa laga rabaa raggii markaa taraajimta ninka qoray oo xogta rasmiga u hayey ee kutubta aan sheegay ah waxay kaga warrameen nin shaacir inu iska ahaa oo aan shaqo ku lahayn maxaan ku dhahdaa waxa la yidhaahdo xagga cilmiga iyo ahlu cilmiga aan ku tirsanayn buusiir wuxuu ahaa marka laga hadlo tarjamadiisa nin aada u afxun buu habaa la yihahdaa oo mudarib ah shaksiyadiisa waxay tahay shaksiya mudariba oo mararka qaarkood nasaarada kristaan ku ammaanaa wuxuu leeyahy diiwaan leeyahy diiwaan albuusiiri ay ku soo aruuriyeen wuxuu qoray ee gabaya gabayo uu tiriyey nin gabayga xagga gabayga baaric buu ku ahaa marka mar nasaaradu ammaanaya yahuudu caayaya mar yahuudu ammaanaya nasaaradu maaragtay cebaynaya mar labadoodu caayaya oo qasido dheer bulay oo la yidhaahdo almakhraju walmarduudu cala alnasaara waalyahuud oo markaa dee inuu aada u yaqiinay markaa nimankan caqaa'idkoodana ay ka muuqanayso noocan maa waxaa kale oo lagu uu caan ku ahaa inuu nimanka boqorrada salaadiinta had iyo goor xukunka hayana inuu aada u ammaani jiray oo gabayo iyo wuxuu tirin jiray oo maaragtay nin afkumaal ah oo had iyo goor shucarada rag baa jira ma ogtahay mar hadda gabayaagu way fara badan yihin oo qaar baa markaa gabaygooda maaragtay wax ku helaa waxaynu ka sheegi doonaa marka hadalladiisa waxyaabaha xitaa ay ka soo naqliyaan waxaa ka mid a qallayfka maaragtay afxumadiisa in xaaskiisa xitaa uu ku tumaystay inay tahay faaxisho ay ku dhacday oo qasiido dheer ayuu u tirinayaa zawjadiisii oo aad mooddo inuu markaa xitaa si toos ah uu faaxisho ugu tilmaamayo wabeliyatii cirsu cirsun buliitu bimaqtiha waalbaclu mamquutun bigayri qiyaami madlaceedu halkaas ka bilaabanaya in zurtuhaa fi lcaami yowman antajat waatat bisittati ashhurin bigulaami aw haadihi alawlaadu jaa'at kulluha min ficli shaykhin laysa bilqawaami halkaasoo halka la maray yani sariixa marka inay islaantani lix bilood iyo ilma ku keenta adoo meelay ka keentay garan mayno hadalladu halkaasay mareen waa waa waa diiwaan albuusiiri gabaydiisa ka mid tahay saynu sheegnay nin maaragtay shaxaada shaxaad badan buu ahaa oo maaragtay gabaygiisa wax ku shaxaada oo wax ku maaragtay baadha sida uu markaa buhaa-uddiin cali ibni maxamed uu dantiisa u sheeganayay oo inuu ciyaal badan iyo duruufo ku adag yihiin ayuha saaxibu lmu'ammalu adcuuka ducaa'a istigaahatin waistijaara hadal dheer baa hadalka ka bilaabanayay yani ninkaa la rajaynaya waxaan waan ku baryayaa waliba ku gargaarsanayaa buu yidhi walow annanii waxdii lakuntu muriidan fii ribaatin aw caabidan fii magaara laa takirnii ilaa siwaaka fa akhyaaru zamaanii laa yamnaxuuna khiyaara halkaasuu la maray haddaan keligay iska ahayo meelahaasaan ribaad iyo god iyo meelahaasaan iskaga maaragtay cibaadaysan lahaa buu leeyahay lakin ciyaal ba hadda iyo caruur iyo duruufay gu adag yihin laa takirni ilaa siwaaka cidaan adiga ahayn maaragtay cuskan maayo wax weydiisan maayo yani cid kale hay dirin wey warku adank aduma wax kaa doonaya waayo wuxuu uhi fa akhyaaru zamaani laa yamnaxuuna khiyaara khiyaarku waa nooc khudaarta ka mid a xabad khiyaarana xitaa dadka wanaagsan ee waddankan joogaa ii dhiibi maayaan ee adiga un baan maarata kaa rabaa inaad maarata wax ii cuurtid saas u hadlay qolo nasaaro ah oo ciiddoodii wax usoo hadiyeyn waayey iyadoo ciidda aanay bannaanaynba nasaarada waxooda in la qaato ayuu markaa canaan iyo kula baxadoo yahuuddii buu ammaanay iyagiina waa ceebay yahuudu balbiisa kulla ciidin afdalu cindii min annasaara amaa tara albaqla wa huwa baqlun fii fadlihi yafdulu ximaara diiwaankiisi ku taalla wuxuu leeyay nimankaa yahuudiya meesha balbiis layaa degan ciiddooda iyaga iga wanaagsan kuwa nasaarada ciiddooda waxbay isoo tuuraan soo maa marka macnaheedu xumaan kala dhamiya laakiin idinka haddaan nasaaratin waxba idinkama helo amaa tara albaqla wahuwa baql meelaan baqasha arkayn buuri baqal ba ha ahaato dee waxaan saa fadli badan lahayn ba ha ahaatee laakiin haddana waxa weeyaan ximaarka iyadaa dhaanta de marka yahuudda qudheedu wax saxan maahae ma fiicna laakiin haddana dee baqashiiyo ximaartood kala farqinaysa adoo baqashaa kuu roon taasaa i roon markaa nasaarada ay roon buu leeya yahuudda ay roon buu leeyahy mar kaleo haddana uu ka taraajucado malaa miyay canaanteen miya miyay hadideen waxbaa la siiyey maa linnasaara ilaya danbun wainama danbu lyahuudi wakayfa tafdiiluhum wa fiihim siru lkhanaaziiri waalquruudi yahuudi buu kusoo jeestay markaa wuxuu yidhi qoladaa wax kiisa uma hayo maaragtay nasaarada laakiin dembigu waa yahuuda buu yidhi ayo see baan u fadilaa buu yidhi markaa yahuudi wa fiihim siru lkhanaaziiri doofaarada iyo daayarada sirtoodii baa ku duugan oo owayaashood baa dee la naskado doofaara iyo daayar laga dhiga marka qoladan markii dimbe kusoo jeesta hay waa kaa buusiri waa kaa marka qaarkood mar baa dameer laga xaday dee waxbaa la xadaa tugadu intaa adduunka waa jirta waxbay xadaysa laakiin nimank waxaynu soo qaadaynaa marka laga hadlayo dee afxumadiisa iyo maaragtay qof islaam ah oo diintiisa ku toosanin waxaanu ku kacaynin nimankii gabayga u tiriyey dameerkiisii xaday meeshuu gaadhsiiyey baad ku qiimayn kartaa أرى المستخدمين مشوا جميعا على غير الصراط المستقيم معاشر لو ولوا جنات, جنات عدن لصارت منهم نار الجحيم فما من بلدة إلا ومنهم عليها كل شيطان رجيم فلو كان النجوم لهم رجوما لقد خلت السماء من النجوم علياي kuwa maxaan ku dhahay bukaadle oo aan jidka toosan ku soconaya dee waxaygii dameerkii ka dhacay waxaan ujeedaa buu yidhi macaash waan uga jeedaa kuwa haddii loo dhiibi buu yidhi jannaatu cadni jannaatu cadni haddii gacanta loo geliyo la saarat minhum naara jaxiimi iyaga dartood waxay noqon lahayd ba jaxiimay isu bedeli lahayd jannadii haddaba ninkii tuuga ilahi herka in la gaarsiiyo haddii janna loo loo dhiibo naar naar bay isu bedeli lahayd yani waa waa moogtay guluwi aad u xeel dheer oo dadka maarata ilahi tuugii oo qof muslima gaal maaha in herka la gaarsiiyo maa min beldatina wuxuu yidhi illaa mid shaydaan oo iyaga ka mida baa taagan buu yidhi oo la iska arjumo shaydaan rajiim oo kuwaa ka mid ah wuxuu yidhi haddii xidiguhu ay lagu arjumi lahaa xidigaha cirka falow kaana nujuumu lahum rujuuman xidigu hadday u noqon lahaayeen kuwa lagu arjumo laqad khalat isamaau min annujuumi samaduba waxay ka qaali noqon lahayd xidigo bari waa lagu dhammaynaya sida kuwa loogu garaacayo dameerkayga xaday aynkaasu leeyahy haddii aynu usoo gudubno ictiqaadkiisa xagga tasawufka waxaa kaaga filan waxyaaba kitabka lagu tegi doono wayna aad u fog buu ahaa oo waxaa la yidhaahdo istikaatha rasuulka uu gargaarsanayo oo baryayo oo maaragtay markaa nin suufiya oo munxarif ayuu xagga ka ahaa oo qasiidooyinkiisa waxaa ka mid ah hamaziyada oo kale iyo yaa nabiya alhudaa istikaathata malhuufin adarat bixaalihi alxawbaa'u halka uu meesha uu aad ugu tawasulayo baryayo oo gargaarsanaya rasuulka haadihi cilatii wa anta tabiibii laysa yakhfaa calayka fi lqalbi daa'u yani waxaa tahay xanuunkayga waa kaas buuli adugu waa dhakhtarkaygii baa tahay jirada qalbigayga haysana waad la socotaa waad ujeedaa buu leeyahy rasuulkii markaa dee weydiisanaya inuu daweeyo oo baryaya waa waa nooc runtii maaragtay inxiraaf ah oo xagga caqiidada ah waxaa ka sii daran inuu mararka qaarkood rasuulka safxi iyo cafi weydiisanayo oo inuu dhaafo oo cafiyo oo xufdiyo buu su'aalanayaa sida maaragtay qasiidada diiwaankiisa ku taalla yaa man khazaa'inu juudihi mamluu'atun karaman wabaabu caطaa'ihi maftuuxu nadcuuka can faqrin ilayka waxaajatin wamajaalu fadlika lilcufaati fasiixu fasfax can ilcabdi lmusii'i takaruman ina alkariima cala almusii'i safuuxu waqbal rasuula allahi cudra muqasirin huwa in qabilta bimadxika almamduux yacni hadalkaasoo dee cafi weydiisanayo oo addoon muqasiraho maxaan ku dhahdaa saasoo kale waa inaad inaad u dhaafto waa nooc runtii yani ka sii daran tii hore oo inuu isagiiba cafwi ka dalbaya rasuulkii nabiyullahi moxamed salawatu rasulka lama weydiisan kara cafwi ilah ilahay baa dhaafid iyo cafwi leh ilahay baa la baryaa la istikaaso la weydiista ilahay baa cafwi laga dalbaa waynu ugu tegi doonaa risaalada gudaheeda noocaas oo uu dalbayo cafwi iyo safxiga in aatii danban famaa cahdii bimuntaqidi min annabiyi walaa xablii bimunsarimi faina lii dimatan minhu bitasmiyatii muxamadan وهو أوفى, أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم يا أكرم الخلق ما لي ما نلوذ به سواك عند حلول حادث العمم وتاسنا وين وين دونتا مركي إن شاء الله وتجي دونا واري ما صورنا كنت سنيان إنه الرسول كضرب يو عفوي يا صفحي يا استغاثة يا بريو ومركا اعتقاد كيسو غلات الصوفية إنه سكيه أم بكم غنيسة وآد مارك تدي شركيات حوق له كتشرا isla markaa waxyaaba u aaminsan yihiin in sida kuwa kale suufiyadiiba aaminsan yihiin in adduunyadanba nabiyullahi maxamed loo abuuray adduunyada nabiyullahi maxamed baa loo abuuray ama maxaan ku dhahay nuurkeedii nuurkiisa laga abuuray khalqi qaba taaqudheedu waa waxyaabaha uu caqiidaysan yahay waxaynu tegi doonaa wakayfa tadcu ila dunya daruuratu man lowlaahu lam takhruj dunya min alcadami waa ka mid iyo hamaziyadiisa uu ku leeyahy kullu fadlin fi lcaalamiina famin fadli الnabiyi isticaarahu اlfudalaa'u arrimahaas o dhan waxay ku tusaalaynayaan dee nooca tasawufka fog ee inxiraafka ah ee uu markaa buusiri ku sugnaa waxyaabahaas o dhan xaggee buu saamaynta ka helay waa isweydiiyeen ragga wax ka qoray waxaa dhici karta mar hadduu aabihii caa'ila maghribiya uu ka yimi ixtimaal inuu irtibaad faatimiyiintii lalahaa iska dhici kartaa oo masar aad baa nimankaa leeyahay faatimiyiinta oo shiica ahaa oo suufiya aad u fog ahaa shiica iyo khuraafaad o dhan ku ururay iyo nimankii cabiidiyiinta la odhan jiray aad baa fekerkaas uu mar taariikhda ugu faafay masar inkastoo ayuubiyiintii waktigiisii joogay ay aada u safeeyeen oo dowlatu faadima meesha ay ka saareen siyaasiyan iyo si laakiin manhajkii haddana inxiraafka ahaa mawduuca ku saabsanaa dee si yar kuma kuma baaba'aynin ummad aad buu gu dhex jira waa kaa ilaa hadda caalamka ku yani ku faafay uu ku jira waxba hadda tari maysa markaad raggan isku dayaya inay cudurdaar u raadiyaan abyaadda yani ku sugan kitaabka gudihiisa ee aada u khaldan ee aan saxnayn ragga u raadinaya cudurdaar ama tawjiih ku samaynaya wax cudurdaar heli maayaan sababtu waxay tahay qofku hadduu saliim almuctaqad yahay oo ictiqaadkiisu uu saxan yahay manhajkiisuna uu toosan yahay haddii masalo ku qaldamo ama laba masalo ku qaldamo waa la iskaga cudurdaari karaa oo la odhan karaa marka ictiqaadku dee saxba lakiin masaladaas xoogaa waa ka yar hoostay laakiin ninka aynu hadda saa u sheegayno oo ilaahay khayrkii baryaya oo manhajkiisa uu yahay oo saa u fogaaday waxba hadda inaad ta abyaadda saas u jeedaa waad leexisaa waxba ku tari mayso marka waad arkaysaa ragga sharxiya kitaabka ama qasiidada tan oo aynu tilmaami doonno in aad ay maaragtay mararka qaarkood ay u tawjiihinayaan oo isleeyihiin in meelo badan bal wixii inxiraaf si looga ilaaliyo oo laga duwo maaragtay maqsadku u socday oo markaa cududaar ay u samaynayaan taasi markaa wax maaragtay soo kici karaa oo aad kabi karta maaha sababtoo ah waxa weeye dee ninka mar hadda muctaqidkiisa og tahay waddadiisibu ku socdaa oo wixiisibu ku socdaahaya qasiidada haddaynu usoo gudubno waa qasiido horta xagga ku saabsan nebi ammaanka waxay yidhaahdaan oo nimankan suufiyadu aad bay markaa u sharxiyeen oo ilaa waxaa la yidhahdaa akar min khamsiina sharxan ayuu kitaabkaas leeyahay boqolka boqol iyo lixdankaa beit konton sharax wax ka badan taas waxay kutusinaysa sida maaragtay loogu maman yahay oo loo baahan yahay in dubba lagu dhufto inay muhim tahay waxyaabaha ay sameeyeen waa waa la daraasayn jiray oo guryaha iyo masaajidda iyo sida qur-aanka oo kale wuxuu leeyahy doctor zaki mubaarak وأما أثرها في الدرس فيتمثل في تلك العناية التي كان يوجهها العلماء الأزهريون إلى عقد الدروس في يومي الخميس والجمعة لدراسة حاشية الباجوري على البردة وهي دروس كانت تتلقاها, تتلقاها جماهير من الطلاب وإنما كانوا يتخيرون يومي الخميس والجمعة لأن مثل هذا الدرس لم يكن من المقررات فكانوا يتخيرون له أوقات الفراغ المذاهب النبوية وكذا هذي صفحة بقول سكالي سكاش وعليه يعني يعني درس كان كتاب كان بردها أخنتي سيو سامين طولها آد بادتكو نمك أزهريين تاها ودي أزهر آه ما آه دي أزهر ما قاعد عضو بهاي أزهر أزهر ما يكوتا أحبدا ما كتشرا علمنا وهلا وأحبدا علمي وخير ما كتشرا أشاعرة يو صوفية وكبوا عن تاريخ ديدا أحبدا علماء دي صح وسلفنا وصومرين لكن عويا تاريخ أي آه nimankan faadimiinta mas azharka naftiisa waxaa bixiyey oo saaray asalkeedu faadimiintay ahaayeen azhar nafteedu lakin waxa wey markii dambe dee ahlucilmigii iyo wax badan baa laga bedelay marka wuxuu leeyahy rag badan oo marka azhariyiin ah ayaa waxay samayn jireen darsigaa inay bixiyaan oo kitaabka xaashiyat lbaajuuri calaamat lburda oo baajuurigu sheikh ulazhar buu ahaa lakin nin suufiyo munxarif ah fogaaday buu ahaa waa ninka kitaabka sharxiyey oo aad u lafaguray oo marka wuxuu leeyahay حاشية الباجوري على البردة علامات البردة أي آخرين شرين بوري مالين خميستي جمعة آه وأنا دروس هذا رضونا أولي يسين شرتي آه مقرر ما هينا وحاون سيجارة يعني أوقات فراغ لقى في سنة ومركا دي واك طاولة بركة سنة يو أنا ساقو مركا دي سيجارة إن ما يوم الجمعة يا خميس كان لقول لقاء ساسي سمين شرين بقولي مقعم البردة أو يقصدوا عن قطهي qaarkood waxay leeyihin waa min baab almuxaakaa walmushaakala oo wuxuu jilayaa qasiidadii kacb bnu zuhayr oo rasuulka uu ammaanay oo markaa rasuulkana sida la sheego burdo iyo macwis uu markaa saaray markii uu ammaanay markaa kacab bnu zuhayr inkastoo qisada qisada ibnu kathiir uu tilmaamay inay daciif tahay wuxuu leey ibnu kathiir fi lbidaaya walnihaaya mujalladka afraad safxadda saddex boqol saddex iyo toddobaatan waa qisada ninkii loodhan jiray kacb bnu zuhayr oo dee rasuulka ammaanay iyo go-a marada uu huuyey arrimaha ku saabsan dabcada daarulkutba alcilmiya kitaabka wuxuu leeyahy warada fii bacdi riwaayaat ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam acطaahu burdatahu xiina anshadahu alqasiida wahada min alumuuri almashhuurati jidda walakin lam ara dalika fi shayin min hadihi alkutub almashhuura biisnaadin artadih wuxuu yidhi qisadaas mashhuurada waa mashhuur buu yidhi arrinkaasi inuu dhacay oo aad baa maaragtay loo qaadaa dhigaa loo qaad qaada laakiin wuxuu yidhi kutubta la yaqaan ee cilmiga xadiidka ku saabsan sanad lagu raali noqdo oo in rasuulku ninka kacab ibnu zuhayr saxaabigaas uu markaa saaray marada uu saaray arrintaas sanad lagu raali noqdo oo aan ku hayaa ma jiro buu ibnu kasiir leeyahay adu waxay leeyihin marka taas buu jilayaa oo marka uu ku dayanayaa laakiin siduu ka warramay isaguba kasii xoog badan masaladu wuxuu leeyahay sida ay ku maaragtay uu xagga hore muqadimada ku sameeyey maaragtay baajuurigu wuxuu leeyahay waxaa igu dhacay xanuun faalij baa igu dhacay oo aan ciiga dawayso waayey oo dhinac ah marka waxaan sameeyey buuhi habeen uun baan aad aan saacado fiican baan qasdeen tiriyey buuhi oo niyadu markaa aad u sarraysay hawshan markaan gudagalo qasdeen nebi ammaanka aan sameeyey ayaa nebiga intaan riyu igu yimi kadibna waxa weeye meesha unba intuu gacanta saaray saa gacanta ii mariyey ayun baan birrix aan kusoo kacay anagoo marka caafimaad qaba markaasaana burdihii alaabtaana riyada halkaasaa laygu saaray buu leeyahay marka qisadu dee runteeda iyo beenteeda allahu aclam laakiin xitaa hadday run noqoto waxaa la isweydiin karaa oo qof qasyadan oo shirkiyaadku ka buuxo oo maxaan ku dhahdaa waxyaabada inxiraaf xoog leh ku jiro sidee ku dhici kartaa marka ninkan inuu ma laga aqbalay oo ducadan saas oo arrintaas ay dhacday waxaa ka jawaabaya ibnu taymiya kitaabkiisa iqdaa siraat almustaqiim wuxuu leeyahay ثuma sababu qadaa'i xaajati bacdi haؤulaaءi الdaaciina aladciyati اlmuxarama أna الrajula minhum qad yakunu mudara daruuraة low daca allaha biha mushriku cinda wathanin lastujiiba lahu lisidqi tawajuhi ilى اllah wuxuu yidhi waxaa dadkan had iyo goor ducooyinka aan saxanayn ilaahay ku baryaya maarata ducada aan saxnayn laga aqbalo buu leeyahay ducada arrinteedu waxay tahay waxaa dhici karta qofkaasi inuu mudar yahay nin aad u dhibaataysan dhibaato xoog la hayso waana ka muuqatay sida qudhiisu inuu xaaladahu tilmaamay marka haddii xitaa nin mushrikii waktigaa ilaahay ducada u gooni yeeli lahaa laga aqbalo dee qur-aankuba waa sugay in qofka gaalka ah marka xaaladdu ay ku adkaato faidaa rakibuu fi lfulki dacwuu llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albar idaa hum yushrikuun oo ilahay bay si khaalisa u baryaan markaasa alla subxaana wa tacala ducada ka ajiibaa ilahay bay u khaalis yeelaan ducada marka dee xitaa meel mushrika wasanba ha ag jooga buu yidhi maruu tawajuhiisa ilahay darti ula jeedo oo khaalis ah in laga aqbalaya dhici karta way badan tahay buu arrintaas taasi waa qodob wuxuu kaloo leeyahay fakam min cabdin dacaa ducaan hayra mubaaxin ya faqudiyat xaajatuhu fi dalika adducaa wa kaana sababu halaaki fi dunya walaakhira in badanoo markaa ducaan bannaanayn baryo ilahay weydiista ay noqotay way dhici kartaa oo kale in qofkan la imtixaamayo marka qaarkood ku intay qabar hadduu tagaan ku dul baryo haddana la aqbalo waa nooc istidraaj ah waa nooc la fitnayn ah oo la fitnaynayo oo markaa dee inxiraafkanu ku jira baa lagu sii fitnaynaya taasina waxa dhici karta waxbase qisadu dee inay runtahay in kale ma radin karno waayo waxaa kaloo ka mid ah bur ah in la yidhaahdo burda iyo bur ah labada waa la yidhahdaa bur'ana way u bixiyeenoo waxay yidhaahdaan waa qasiido litafriiji shadaa'id wa taysiiri kulli amrin casiir bay yidhahdaan kurbadaa baashan lagu faydaa haddaad qasiidan akhrido haddii mashaakil iyo kurba ay jirto kurbadaaba la iskaga faydaa bur ah waa lagu bogsadaa mar haddii ninkaasiba ku bogsaday waa lagu bogsanaya sidaa darteed baa baajuurigu wuxuu keenayaa abyaadeeda markuu akhriyayo beydka waxaa laga helaya caynkaas faa'iidaysa waxaa ka mid a faqriga in laga badbaadayo beydka waxaa laga helaya waa amaanu min ataacuun taacuun kugu dhici maayo beydka haddii aad wax xifdin kari weydo kaas akhrinaysaa beydka haddaad rabto rasuulka inaad eegto kaas baad celinaysaa rasuulka baad arkaysaa waxaas baa ku yaala oo markaa dee yani maaragtay raggu ay ku dhegan yihiin oo meel ku qoran ilaa qaarkood ay gaadhsiiyeen in markaa qardhaasaha tamaim waxay yidhahdeen qardhaasaha inta lagu qoro burdaha naftiisa in markaa la iska barakaysto oo ama xoolaha qulunta loo geliyo ama bani aadamka lugunta loo geliyo waliba marka waxa weeyaan dee waa waa waa bur ah waa ti lagu caafimaad lagu dawoobayay heerkaasay gaadhsiiyeen bal wuxuu leeyahay maxamed sayid kiilaani maruu ka hadlayay almukhaalafaat asharciya fi sha'ni burda walam yaktafi bacdu almuslimiina bima اkhtaracuu min qisasin xawla alburda bal wadacuu liqiraa'atiha shuruuطan lam yuudac milaha liqira'ati اlqur'aan kumay kaaftoomin waxyaabaha qisaska iyo khuraafaadka ay dejiyeen dadka qaarkood burdaha ay u dejiyeen laakiin qiraa'ada la akhriyayo shuruud bay u dhigeen shuruud aan qur'aanka loo dejin ayay u dhigeen maaragtay burdaha akhrintiisa minhaa atawadu weysaysigaa ka mid horta ad burdaha akhriyayso waa inaad weysaysataa bay ku leeyihin waistiqbaalu lqibla qiblada waa inaad u jeesataa markaad qur-aanka akhriyayso markaad akhriyayso ee burdaha akhriyayso wadiqatu fi tasxiixi alfaadiha wa ciraabiha yani waa inaad aada isaga fiirisaa yani alfaadeed markaad akhriyayso inaadan laxni waxaad leeyahdo quraanka haddii la jabiyo in la in la saxo Soomaali qofkii macnaha waxay leeyihiin waa sida quraanka qalbiga ka daran tahay badin weyn xagga iraabteeda iyo xitaa maaragtay aad ka iska hubisaa oo maxaa la yiraahdaa akhriskeeda aad aad iska hubisaa وأن يكون القارئ عالما بمعانيها منك أخرية أنا وإنه عالم في معاني دي ده إليه يشور ذكره في رمضان هاي مش قبل العيسى مرة كم تاسع شهور دي كم ده وحيابها دين أصول نقول نقصد نفتيدو قيبه ده حيابها ومرك هراء كبر عبانا يحق هراء إنه مرك إنه نين مارك شوق يجعل وينه هي رسولك يميله rasuulka loo joogo Madiina ku aasnay halka ayuu iska bilaabanayaa laakiin waxyaabaha ay u baahan yahay qudheedu in la fahmo oo de wax kasta la ma min kitaab illa wala faa'ida la yaqul min faa'ida um baad kulli faa'ida ku jira oo maartay jaanibka faa'ida qudheedan la sheego waa muhiim xikam ba ku jirta abyaad badan oo oo maartay xikam ah ayaa gudiisa ku jirta oo laga faa'iideysanayo baa kitaab gudiisa ku sugan inuu tagi doono wan nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصم وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري إن السم في الدسم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تضع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم abyaada noocaas oo insha Allah deenu meesha ugu tagi doono waa abyaada la oran karo iyo kuwa la halmaala inay yihiin xikam yani naftan marka uu ka waaninayo waxyaabaha xun oo naftu marka inay dee toosnaato naftu inay shaydaanka iska ilaaliso naftu oo marka halkaa tawjiiha waa laga qaadanaya fawaaidday ka mid tahay waa qaybo ka mid ah marka qasdan burdaha ah qaybta u badani waxa weeyaan oo maaragtay nebiga uu kaga sheekaynayo oo nebi ammaanka ah bay u badan tahay qasidadu waana meesha wax dhex jiifaan waxbaa dhex jiifa oo maaragtay inxiraafaad fara badan oo marka meesha madlaceedu ka bilaabanayo o kale muxamedun sayidu lkownayni wathaqalayni waalfariqayni min curbin wa min cajami yifaaqa annabiyiina fii khalqin wa fii khuluqin walam yudaanuhu fii cilmin walaa karamin وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم أبيات النوع عاصو رنتي يقوى كلا wax badan baa ku jira oo aynu fiixiinaha insha allah u tegi doono waa maanta dee rasuulku salawaatullahi wasalam aleyh uu ka hadlay ammaanta ammaanta waxa ka bannaan sharcadu waa kaas waqtigeenu tegi doona marka mubaalagaadku qaybtaa nebi ammaanka ah ee uu kaga hadlayo rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi ayaa maaragtay wax badan oo akhtaaya ku jiraan abyaadda adugu ron waxaa la odhan karaa markuu leeyahay akrim bikhalqi nabiyin zaana khuluqun bilxusni mushtamilun bilbishri muntasimi كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم وأرنا أصفر ولا قادن كرا وإسك أمان مارك معقورة مركو صحابة أمان يقول يدو في عنتها هذا ومان مارك رنتي يقول يدو أن ما معقورة ولا قادن كرا هم الجبال فسل عنهم مسادمهم ماذا لقي منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم كأنهم في ظهور الخير نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم markuu ammaanayo oo dee saxaabada saa uga hadlayo waa wax hadal toosan oo markaa xikamtiisa iyo waddadiisa haysta waxaa ka mid ah qaybaha khatarta ah oo markii dhaweydna wax ka taabanay waa qaybahan dee istiqaasa baryayo baryada ah rasuulku baryayo ama rasuulka uu weydiisanayo waxa la yidhahdo cafwi iyo safxi khadamtuhu bimadiixin astaqiilu bihi danuuba cumrin madaa fi shicri waalkhadami faina lii dimatan minhu bitasmiyati muxamadan wahuwa awfa alkhalqi bidimami wixii noocaasa iyagu waxay ku socdaan maxaa la yidhahdaa yani waddo khatiira ayay ku socdaan oo in lam yakun fii mucaadi aakhidan biyadi fadlan faqul yaa zallata alqadami يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول حادث العمم وحي نوعاس waa qayb ka mid ah qasiidada oo iyagu markaa dee waxyaabaha shirkiyaadka ah ee khatiirka ah ee qasiidada ku jira weeyaan culimo aad u fara badan baa markaa radiday qasiidadan oo aad wixii akhtaaya ku jira rag badan baa ka hadlay haddaynu tusaalayaad ka bixino waxaa ka mid ah imaamu shawkani fi durar nadiid uu kaga hadlay sheekh maxamed cabdiwahaab qudhiis kutubtiisa uu kaga hadlay qasaa'ida meel ka mid ah uu soo qaqaatay maxamuud shukri shukri aluusi risaale ayuu ka leeyahay alcallaama cabdiraxmaan abubutayn isaga qudhiisu uu ka hadlay a'imadii dambaysay oo cabdilcaziz bin baaz iyo maxamed bin saalix uthaymiin iyo dhammaantood way ka hadleen oo kitaab tawxiidka markay ka hadlayaan sharxiisa ayay aada uga hadleen nin la yidhaha doctor cabdilcaziz maxamed al cabdiladiif wuxuu qoray qawaadix caqadiya fii burdati albuusiiri waxaa isna naqdu lburdah qoray nin masri oo sheekh cabdilcaziz cabdilbadiic asayid sakar la yidhaahdo ayaa isagana qoray aimadaa rag badan baa markaa radiyey oo tacliiqaad nin tacliiqaad leh nin abyaadda qaarkeed taabtay nin maaragtay aada u wada maray wax badan maray way u kala duwan yihiin إن شاء الله ما أنت مقدمة هنا وهاتوا بالله توفيق أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم علي أمن تذكر جيران جار حسوس الشدي سببتي جار كاسو بذي سلمي ماشي سرمانتا وصاحبك هاي كسوغان miyaad masajta la dheehday damcan ilmo miyaad la dheehday bidamin dhiig miyaad ku dheehday ilmadaasoo jaraa socotay min muqlatin ilyarow xaggii ka socotay ama amase habbat iriixu ma dabayshii baa soo dhabatay min tilqaa'i kaadimatin kaadima meesha la yidhaahdo xaggeeda ma dabayshii baa ka soo dhabatay wa awmada albarqu wa awmada albarqu hilaacii miyaa ifay fi dalmaa'i ay fii leylati dalmaa'i habeenkii madoobaa miyuu ifay min idami meesha idam la yidhaahdo miyuu ka ifay wuxuu halkan ku bilaabay hadalka naadimku isaga oo naftiisii ka dhigaya shaksi jacayl iyo shooq daraaddii la ooyaya oo ilmadii ay dhiig ku darsamay suu ilmaynayay baaba dhiig soo booday marka waxa weeyaan qofkayna waa su'aalaya waa qofkaasu su'aalaya qofku ka dhigay naftiisii su-aalna wuu weydiinayaa adoo sababta keenaysa inaad sidaa xoog gala u ilmayso oo ilintaadii dhiig uu ku dheehmo maxaa arrintaas sababay qaab caynkaas ayuu hadlay wuu hadlayaa arrinteeduna wuxuu u jeedaa oo ku socdaa hadalku waxay yidhahdaan baraacatlistihraal bay yidhahdaan oo qofku marka uu mawduucu ka hadlayo xagga hore bilowga ayuu wuxuu ku sheegaa duluc yaroo kooban oo warka uu ta'liifkan uga jeedo marka wuxuu rabaa inuu tilmaamo jacaylka rasuulka uu jecel yahay buu muqadimaadkan u samaysanayaa inuu rasuulka jecel yahay ayuu markaa hordhaca u samaynayaa ninkaa ilmaynaya ee dhiigu ilmadii dhiiguu ku dheehmay ayuu su-aalo weydiinayaa sababta keentay ee kugu kalliftay inaad ilmayso ilintaadii uu dhiig ku dheehmo waxa weeyaan inaad xusuusatay jaarkii jiiraan waa jamcu jaar ma jaarkii waad xusuusatay meeshii diisalam la odhan jiray oo geedkaa salamku qurac iyo sarmaani waxbay yidhahdaan de waa geed uun dhirta ka mid ah geedka isaga ah ee jaarkii ku sugnaa raggii asxaabtaada dadka asxaabtaada ahaa ma xusuusasho aada xusuusatay iyo oo jacaylkii ku qaaday oo sidaa darteed baad la ilmaynaysaa ma dabaysha ka soo dhabanaysaa kaadimo meesha la yidhaahdo oo iyada qudhowdu ay ku sugan yihiin dadka uu jeclaa dabayha soo dhacaysa darteed miyaad ilintii iyo iyo dhiiggii isku dheehmay mahilaaca ifaya ee meesha idam la yidhaahdo ee asxaabtii ay joogeen dadkaa jeclay ee meesha maaratay bilic ka yidhi maarata hilaac uu ka yidhi taa darteed baad la ilmaynaysaa arrimaha noocaasa ayuu markaa su-aalayaa oo su-aashuna isaga unbaa dee markaa naftiisii buu rabaa inuu qof kale ka dhigo oo su-aalaha weydiiyo ereyada marka ku jira oo maarata iska waadix luqada muqlada muqlada waxaa la yihahda waa macaanida dhowr bay ku sheegaan xadaqadana way yidhahdaan meesha buudaah madow ee wax laga arkayo isha ku jirta aragga ah isha nafteeda waa la yidhahdaa caddaankii midowga isla socda ilyarowga ee ilmadu ka timaada ee markay soo dareeraysa ka soo baxdana taana waa la yidhahda intaba waa la yidhahdaa marka waxa weeyaan waxaa kale oo meesha uu magacaabo wadiyi salam waa mowdic maka iyo madiina udhaxaysa oo xagga madiina xiga bay leeyihiin wuxuu beydka labaad maalan kaadimo ku dheedu waa meel magaceed oo ariiq maka ah oo madiine xaggiisa ka yimaado maka loo soo maro marka loo soo socdo wuxuu yidhi idam nafteedu waa waadi madiine ku yaalla waadi madiine ku yaalla marka wuxuu leeyahy halka kan waxoogaa aimadu way ka hadleen ragga qaarkood way tacliiqiyeen abyaadatan beydkan maalan wuxuu leeyahay ninka le cabdilcaziiz saqar beydka hore wuxuu yidhi waa min acdab الshicr wa min akdabihi ayضa shicirka ka u macaan weeye haddana waa ka u been badan markaad xagga beenta eegto liأnnahu yazcumu ana mujarad tadkira lihaaؤulaaءi اljiiraan jacala dumuucuhu tanzilu mukhtalidatan bاdimaa wuxuu sheeganayaa xusuus keliya uu xusuustay jiiraankii iyo dadkuu jeclaa in ilmadii oo dhiig ku dheehani soo buuday marka arrintaas may run noqonaysaa jawaabtu waa mada walaytahu facala dalika cala almajaazir allatii xasalat fii ayaamihi min cudwaani alkaafiriina calaa xurumaati almuslimiina aw min almajaaca allatii xasalat linnaasi fii ibaani xayaatihi allow muu yeelo ninka la yidhaahdo buusiiri ilmo noocaasoo wuu ku ictiraadayaa dee ilmada noocani inaanay marka horta run ahaan aan dee dhigi waa un mubaalago un marka in uu aada u jecel yahay oo rasuulka jacaylkiisu markaa macnahaan cabiraya baad moodaa marka taasu wuxuu leeyahay wax badan baa kaga habboonaa inaanu maaragtay dee samaynin oo len rasuulka jacaylkiisu waa itibaac oo la jeclaado oo manhajkiisi la raaco ee gabayo la tiriya inaanu hayn ayuu halkaa tilmaamay waxyaabaha kasida yaab kale oo ragga shuraaxda ah ee mubaalaqaadka sameeya waxaa ka mid a wadaad aynu shalay ka hadlaynay oo baajuuri sharaxiisa markuu labadan bayd dhameeyey wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa buu yidhi faa'idatu haadayni اlbaytayni annahumaa yuktabaani fii jaamin wayumxayaani bimaaءi اlmadari ويسقى الممح للبهيمة التي صعب تعليمها وتذليلها فإذا شربت ذلك وانقادت فإذا شربت ذلك ذلت وانقادت وإذا كان عندك عبد أعجمي وعصر عليك تعليمه كلام العربي فاكتب هذين البيتين في رق غزال ثم علقه على عضد الأيمن فإنه يتكلم بالعربية في أسرع وقت هيبقى غرائبك وليه مركز انت كموها لأن مركز حق هرو بلابي كتابك وعليه باجوري آه ومن أجلهم الإمام الكامل منك مقاضي أبو سيري مركز خلاصة ورك وآمن سي باجوري أو كتاب كان شرحيي ورطني كان الناس كبرك يسايون أبو سيري من بركيسا ومبارك أه وإمام الكامل بوري كسفيه wuxuu kaloo leeyahay haddii labadaa bayd weel inta lagu qoro jaamku asalkiisa jaamku waxaa la yihahdaa waa weelka fidada laga sameeyo dee maba banaanaba weel fidada laga sameeyey in wax lagu cabiye lakiin hadda isaga u yar fasiro ay kazaaz buu yidhi waxaa looga jeedaa waa un qadax iyo koob galaas un inta lagu qoro labadan bayd biyo roobna lagu wixii lagu qoray sidii casharka la maydho oo dabeetana xayawaankii aad neefkii aad layli kari weyday oo kale iyo cabsiiso horuu markaa ku hoggaansamaya marka waad garat sooma haddii addoon cajamiyahoo aan af carabiga aqoon aad rabto markiiba inuu af carabiga si kugu shaqeeyo khaadimkaasi aad u daadiyana iyana waxa weeyaan deero un maaragtay harga inta la soo qaado ayaa waxa weeye lagu qorayaa labadan bayd markaas halkaa maarata cuduudda loogu xidhaya acrabigu markiiba sii deynaya markii waa bitaacaya acrabigu si fican ugu hadlaya waxyaabahaasa ka mid a waxyaabaha ay ku hadlayaan waxay aaminsan yihiin marka abyaadan inay iska barakaysan tahayba ninka kitaab abyaadda qorina waa barakaysan yahay nadmiga naftiisuna waa barakaysan yahay waa say aaminsan yihiin haddaynu ku horayno mal barakada ma la odhan karaa hebel waa nin wanaagsan oo mubaaraka oo barakaysan oo waa caynkanoo saas oo kale ama dee wasfigaa kaamil ah ma lagu sifayn karaa jawaabtu waa mada taskiyada noocan oo kale ah oo qofku addoon uu ilaahay abuuray uu iska taskiyeeyo waa shay manhi oo sharcadu aanay qolayn alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum bal illaahu yuzakii man yashaa walaa yudlamuuna fatiila cid ilaahay ammaanay oo janno loogu bishaariyey oo khayr loo sheego addaylad u haysato mooyaane qof kaleo addoomaha ilaahay ka mid a inaad iska calima saarato ammaan ammaan mutlaqa waan qayd lahay inaad siiso waxa weeyaan arrintaasi xaaraan weeye undur kayfa yaftaruuna cala allahi alkadib baa ilahay leeyahy subxana wa tacaala oo wuxuu ku magacaabay kuwa insaan taskiyeynaya inay maaragtay kadaabiin yihiin yacni waxyaabahaas inaanay markaa wax saxa ahayn bal haddii uun qofku wanaag qofka uu ka arko waxaa sharcigu ogolaya inaad tidhahdo axsibuhu kadalik walaa uzaki cala allahi axadan waxaan u malaynaya qofka wanaag laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa maaragtay dee isaga wax dadkeeyo isaga wax tahira waayo dee kulli bni aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun ayuu xadiidku ahaa waxaa kale oo sugan in maxamed ibn camr ibn cataa uu leeyahay waxaan ku magacaabay gabadhaydii barra ayaan ku magacaabay oo xitaa taskiyada magaca xaggiisa inaan la ogolayn iska dhaaf qof inaad iska ammaantee qof magaca haddii maarata waxoogaa taskiya wata barana macnaheedu waa almabruura ee mubaaraka tii barakaysnayd weeye markaasaa zaynab binti abi salama waxay u tidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nahaa can alismi ismiga noocaasoo kale waa diiday wa qaala laa tuzakuu anfusakum faallaahu aclamu biahli اlbari minkum faqaaluu ama ahlbiri minkum faqaaluu bima nusamiiha qaaluu samuuha zaynab xadiidkaas sax muslim ugu sugan yahay oo markaa rasuulku dee waa diidayoo in barra la yidhaahdo oo qoftaas oo qof barakaysan la yidhaahdo rasuulkaa diidayba marka waxaa manhi qaطic ah in qofka markaa aad ammaan noocan oo kale aad ka siiso waayo qofkan daahirkiisa haddaad xitaa wax wanaagsan ku aragto baatinkiisa adigu ma ogid taas horta waxaa weeyaan xagga ammaanta ee wadaadku shaarixayo had iyo goor ammaanayo naadimka qasidadana inay mubaaraka tahay oo faa'iidada hadda labada baydiye bayadko dhan wuu ku sheegi doonaaye inay mubaaraka taho caynkaa tahay yaa taqriiriyey maxaa daliil loo haystaa maxaa daliil ah oo tilmaamaya inay barakaysan tahay oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi saxaabadu way ka dul akhriyeen qaarkood gabayo lamana hayo gabay keliya oo laleeyahay waa mubaarak waa barakaysanaykaas oo waxaa lagu gaadhaya faa'iidada noocaas iyo noocaas waa waxyaaba ay tiriyeen saxaabadii rasuulku oo rasuulka hortiis rasuulkuna maqlay xasaan oo kale iyo gabayadiisii ma hayno meel keliya oo la leeyahay waxa weeyaan gabaygaasi wuu barakaysnaa eesa eesaa yeelo waxaasa ka faa'idaysaa shayga barakada la yidhaahdaana sideedaba waxaa laga helaa ilaahay subxaanau wa tacala baa barakada bixiya sida risiqa ilaahay u bixiyo sida nasriga iyo hilka ilaahay u bixiyo sida caafimaadka ilaahay u bixiyo ilaahay xaggiisunbaa barakada laga doonaa shareecadu waxay sugtay oo barakada leh ama ficil ha ahaado ama qowl ha ahaado ama meel gaara ha ahaado ama zaman gaara ha ahaadeen waxaa barakadii laa yahbut ilaa bisharci sharci waxaanay kuma sugno waxaasi barakuu leeyahay waxaan sharciga ahayn ku sugmi mayso waayo waa waa cibaado waxaan la barakaysanayaa ee barakada leh barakuu leeyahay waa shay cibaado ah cibaadaduna waa tawqiifi rasuulkeeni moxamed salawaatu ullahi wasalamu aleh xaggiisa lagala kulmaa walidaalika baa cumar bn khadaab radia allahu canhu xajarulaswadka oo dhagax ah oo mubaarak ah oo barakaysan ayaa wuxu uhi wallaahi innii aclamu innaka xajarun laa taduru walaa tanfac walowlaa innii ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yuqabiluka maa qabaltu haddii aanan arag rasuulka ilaahay isagoo ku dhunkanay kumaan dhunkaday laakiin waxaan kugu dhunkaday waxaan kugu arkay rasuulkii salawaatu ullahi wasalamu aley ku dhunkanay ninkii yidhaha waxaasaa barakale daliil baa laga rabaa taasina waxa waa mid midda kale waxa weeyaan waxyaabaha barakada le oo dhan waa wax maxduud ah oo shareecadu inoo sheegtay qira'atul qur'aan baa ka mid a dikriga ilaahay ee sharciga ah ee mansuuska ah baa mubaaraka ah jihaadka iyo saaxaatul waqa iyo goobaha dagaalka oo qofku ku dagaalamayo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku barakeeyaa dadka islaamka cunnada la isugu yimaado oo xeerada labada dhinac laga fadhiisto ayaa rasuulku ku sheegay inay baraka leedahay cunnada oo jawaanibta kusoo xigta aad ka cunto waa barakadii ah markaad raashinka cuntoo dhammaysto farahaad leefleefto ayaa baraka ku jirta rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh amkino gaara maka iyo madiina iyo dhul noocaasa buu cibaadada lagu cibaadaysanayo ay mubaarako tahay oo dhul ilaahay barakeeyey oo wixii khayra lagu sameeyaa ay mubaarako tahay zamanka xilliyo gaara sida ramadaanta sida maaragtay leytulqadriga sida ululeyl akhiir sida jumcaha xilliyada noocaasoo dhan waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala wuu barakeeyey rasuulka daatadiisa iyo aahaartiisa timihiisa iyo dhiidkiisa iyo arrimahaasoo dhan markuu noolaa salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waa la barakaysanaya laakiin lama haya saxaabada iyadoo kibaaru saxaaba abubakar ama cumar ama cufmaan la barakaysanayo oo andhufays la barakaysanayo oo maxaan ku dhaha dibba ku royay wuxuun daatadiisa ka mid la barakaysanayo taasina wax sugan maaha waxyaabaha naftoodu shareecadu ku soo aroortay oo ilaahay ku tilmaamay inay barako leedahayna waxa weeyaan macnaheedu ama aqwaal ha ahaadeen ama afcaal ha ahaadeen waa sababun lilbaraka walaysa masdaruha barakad ayay sabab u yihiin laakiin masdarka barakadu meesha barakada oo ka imanaysa waa xaggee waa min allahi subxaanahu wa tacaala cid aan ilaahayn haddii baraka laga doonano kufri shirka bay noqonaysa saas darteed waxaanu leenahay marka wax allaaliya waxaan nasku soo aroorin oo xadiid iyo aayad loo haynin tilmaamaya in shaygaasi mabruuk yahay lama odhan karo waa barakaleey baraku leeyahy lama odhan karo wixii kale nahyi ku yimi inaanay baraka lahayni sideeda loo qaadan inaanay baraka lahayn sida tawaafka xabaalaha la tawaafayo sida ducaa ul amwaad sida dhirta maaragtay ee ashjaarta la barakaysanayo sida axjaarta sida daatu ulculamaa oo la barakaysto iyana waxa weeye ma bannaana laakiin cilmiga ee laga qaadanayo iyo dhegaysigooda iyo hadyiga rasuulka ay ku dayanayaan iyo dhaqanka wanaagsan baa barako noqonaya khulaasada marka waxay noqonaysaa abyaadatan uu wadaadku sheegay shaarixa ah oo uu leeyahay ama dee ay dad badan ay aaminsan yihiin inay barako leeyihiin wax barakaa ma leh ninka yidhaha baraka leeyihin waa mubtadic hadalkaa u qorana waa hadal bidci ah waayo wixii khilaafsan rasuulka wixii rasuulku waxaanu sheegin ku sheegay inay barako leeyihiin waxaasina waa bidco ninka sameeyey qudhiisu waa mubtadic hadalkaa uu la yimi waxaa kaloo ka sii daran marka uu leeyahay halkaa cududdaa lagaga xidhaya maxaan ku dhahday harag deero oo lagu qoray labada beyt ya marka hore waxaa la isku hayaa qur-aankii haddii lagu qoro xaashiya lagu qoro waxay qarnaasta yidhaahdaan oo cududda lagu xidho xaalkeedu muxuu noqonaya kaasaan bannaanaynba sida raajixa kaasaan bannaanayn ina aruqa waatamaa'ima watawaalata shirkun baa rasuulku weyy cumuumkiisana waa soo gelaysa ama qur'aan lagu qoro ama ha lagu qoro wax kale qur'aanka marka lagu qoro baan lagu xidhi karayn qoorta qofka loo gelin karayn cududaan lagaga xidhi karayn marka in la yidhaahdo abyaad nin tiriyey oo iska maaragtay uun hadal ah in la yidhaahdo barakay leedahay oo waxbaa laga faa'iidayaa arrintaasi arrin saxa maaha macnaha noocaasna waynu aad u fahnaa waa hadal marka in badan soo noqonqonaya oo kitaabka gudihiisa inoogu iman doona yani shaarixu markaynu hadalkiisa u noqonno kitaabka sharxiyey wuxuu leeyahy markaan baydkan kusoo noqonno min tadakuri jiiraanin jaar xusuushadii tadakur waa min adukri baa laga keenay wahuwa didda nisyaan waana min idaafati almasdar limafcuulihi ay tadakurika jiiraanan xusuusasho jaar aad xusuusatay kaasoo bidii salamin meeshaadii salam geedkaale ku sugan miyaad dartii masajta la dheehday damcan ilmo miyaad la dheehday bidamin dhiigaad ugu dheehday ilmadaasoo jaraa u dureeray min muqlatin yani ilyarow xaggii ka dureeray oo dee hadiyo goor dee ishuunbay ilmadu ilbay ka timaadaaye ta'kiidun buu hadalku faa'iidaynaya walaa taa'irin yatiiru bijanaaxay oo kale se loo yidhahdo am habbat iriixu mise dabayshi baa dhabatay oo min tilqaa'i kaadimatin meesha kaadima la yidhaahdo xaggeeda ayaa dabayshi ka soo dhabatay wa awmada albarqu wa awmada miyuu ifay albarqu hilaaci miyaa ifay fi dalmaai fii leylati dalmaa habeenka mugdigiisii miyuu ifay min idamin meesha idam la yidhaahdo miyuu ka ifay oo warka markaa uu jeedo su-aalaha isagii baa la weydiinayaana isagii baana iska cabiraya laba qofe waxaa weeyaan waxaad la ilmaynaysaa ma meelihii asxaabtu joogeen iyo dadkii maxbuubaadkaad jeclayd baa markaa aad soo xusuusatay ama ilaacu ka baxay ama dabayl kaaga timi wax ka soo dhaceen famaa licaynayka in qul takfu faahamata wamaa liqalbika in qul tastafiq yahimi ayaxsabu sabu ina alxuba munkatimu maa bayna munsajimin minhu wamudarimi wuxuu idhi famaa maxaybaa licaynayka ay habata u sugnaaday licaynayka labadaada indhood maxaa u sugnaaday oo in qulta haddaad tidhaahda igfufaa joojiya oohinta hamataa ay saalata ay la daadanayaan ilinta la daadinaya wamaa maxaybaa habata u sugnaaday liqalbika laabtaada maxaa u sugnaaday oo in qulta haddaad tidhaahda istafiq ay afiq mirow oo toos oo cishqigan iyo waxaan ku haya ka baraaru yahimi wuu la xanuunsanaya ama uu qalbiguba la wareeraya wuxuu halka markaa u jeedaa markii uu weydiiyey naadimku qofka ah cillada taagan su-aasha uu weydiiyey oo war waxa ilmada kaa keenay ma sidana ma sidana macaynkanaa ee wax jawaaba uu ka waayey waxayna yidhahdeen had iyo goor dadka wax jeceli ee cid jeclaadaa waxa weeye sha'nigoodu inay qariyaan waxay jecel yihiin marka hore iyo horeba muujiyaan way isdiidsiyaan ayaa marka hadda wuxuu ka dhigayaa inuu jawaabay oo kale oo uu isaga intuu jawaabay uu inkirsan yahay arrintii oo jacaylkan iyo waxaan aad igu maaragtay tilmaamayso waxaas maba jiraanba yaa taasuu markaa meeshii soo dhigtay oo wuxuu ka dhigay inuu markaa jawaabtii ay noqotay bilisaan xaal in uu leeyahay anugu hadda waxaan adigu sheegayso ee jacaylkii meeshu isagu maba jiraba oo maxbuubaadka dadkan la jeceliya meelaha jooga dee horta maba jirtee arrintaas bal xaggaad maxaad ku haysaa markaasuu haddaba wuxuu leeyahy haddaba maxaa u sugnaaday labadaada indhood labada indhood haddaad tahay war ilmajiyo oo ha ooyina maxay indhuhu la ilmaynayaan oo ilmadani maxay tahay yaa ee maxay la ilmaynayaan buu leeyahy taasuu weydiiyey amase oo maalan ukfufa yani joojiya weeye albukaa oohinta joojiya haddaad tidhaahdo maxay ilinta usii daynaya ama qalbiga naftiisu haddii layahay war sibaad markaa u haysan taho waxba kaa muuqdee istafiq bimacnaa afiq weeyaanoo yani toos oo waxaan aad cishqigan iyo waxaan aad ku mashquulsan tahay ka baraarug muxuu markaa la wareerayaa ama maarata la jiranaya oo yahimi minhaama oo qofku marka uu huyaamu ku dhaco huyaamka waxaa la yihahdaa waxay dhahan waa waa cudur ku dhacayo qofka kani marka uu jacaylku saaqo wax aad u jeclaado ayaa cudur ku dhacaa marka wuxuu leeyahy muxuu qalbigii la jiranayaadoo qalbi wareersan oo jiro ugu jirto oo maaragtay dee cishki la wareeray muxuu noqonaya haddii arrintan aad sheegayso oo aad leedahay maxaan ku dhahay jacayl ma jiro hadday kaa run tahay markaa saasuu leey famaa maxaybaa ay ayu shayn sheegabaa licaynayka labadaada indhood maxaa u sugnaaday oo in qulta haddaad tidhaahdo ukfufaa yacni joojiya oohinta hamataa ay saalataa maakuud min alhamaniyaan baa laga soo qaatay waa sayalaan waa yacani sii daynta ay markaa sii daynayaan ilmada wamaa maxaybaa liqalbika ay kaayun u sugnaaday liqalbika laabtaada maxaa u sugnaaday oo in qulta haddaad tiraa istafiq bimacnaa afiq miirow oo baraarug oo waxaanaad ku dhex jirta iyo waxaanku siniyataadoo iska ziyaadi la yidhaahdo yahimi uu markaa la wareerayaa ama maxaanku ula xanuunsanaya waaya wuxuu ihi ayaxsabu sabu ina alxubba munkatimun maa bayna munsajimin minhu wa mundarimi marka wuxuu weli sii wada hadalkii oo dee ninkuu la hadlayey waxaanu sheegnay inaanu jawaab celin laakiin maxaa ka muuqday uu ka fahmay inaanu muujisanaynin jacaylkii taasuu markaa ku inkiraya wuxuu yidhi ayaxsabu sabu ay alcaashiqu ka wax jeclima wuxuu malaynayaa ina alxubba jacaylku munkatimun inuu qarsoomaya muyuu u malaynaya ma aladii jacaylkii inuu qarsoomayo u malaynayaa bayna munsajimin huwa isagu bayna munsajimin bayna damcin munsajimin yacni u dhaxeeya il shumaysa oo minhu min asabi jacaylka xaggiisa la shumaysa u dhaxaysa iyo wa mudarimin wa bayna qalbin qalbi u dhaxeeya qalbigaasoo mudarimi yacni maaragtay huraya marka waxaan jacaylku wax isqariya ma ahee asabu yacni waxaa weeye shubniinka ayaa la yidhahdaa sabal maa biyihii buu shubay oo mar haddii ilintii socoto ilintana maxay la socotaa dee waxaa weeyaan jacayl bay la shubmaysaa heemadu ay la daadanaysaa macnuhu saas u wadaa ama qaarkood waxay min asabaabati baa laga keenadoo waa shawqa yar oo waxoogaa qofku wax jecel yahay min asabaaba ayaa laga keena waa la odhan karaa marka wuxuu leeyahay ma wuxuu malaynaya qofkii caashiqa ahaa ee wax jeclaa in jacaylku qarsoomayo oo dee markaa jacaylka hadda qofka u dhaxeeya maaragtay ilmo yacni butaacaysa oo indhihii ka socota iyo qalbi mudarima oo munsajim yacni min qowlihim insajama almaau ay saala weeye biyihii baa socday insajama almaau bimacnaa ay saala way dureereen marka waxaa weeyaan ilmo maaragtay ilin socoto oo indhihii ka socota iyo iyo qalbi mudarima oo yani maaragtay almudarim almushtacil baa liyahay min qowlihim adramat innaaru ay ishtacalat naartii baa hurtay marka qalbi karayo oo maxaan ku dhahay aad iyo aad cishqo u hayo iyo ilin socota markaa jacaylka u dhexeeya mid qarsoomi kara miya daahirkiisa waa muuqde ilmadiina waa socotaa wixii kalena maaragtay qofku dee markuu wax ka sii yihiinoo waa la dareemaya marka wuxuu yidhi ayaxsabu sabu yani caashiqunba wuxuu u malaynaya ana alxuba jacaylkii munkatimu inuu qarsoomayo oo dadka u ka qarsoomayo maa aladii xubbigii inuu qarsoomayo muu malaynaya bayna munsajimin minhu wa mudarimin huwa xubbigaasi bayna damcin munsajimin yani ilmo yani socoto u dhaxeeya oo minhu min asabi yani caashiqa xaggiisa ka socota iyo wa qalbin qalbi qalbigaasoo mudarimin yani qalbi huraya udhaxaysa ma xubbi labadaa u dhaxeeya baa xubbi qarsoomi kara ah jawaabta waa maya ma qarsoomi karo lawla alhawaa lam turiq damcan calaa طalalii walaa ariqta lidikri اlbaani wاlcalami fakayfa tunkiru xuban bacdamaa shahidat bihi calayka cuduulu اdamci wasaqam wuxuu yidhi lowla alhawaa yani lowla alhawaa jacaylkii haddaanu ahayn mawjuudu mid jooga lam turiq maad daadiseen damcan ilmo maad daadiseen calaa alalin aahaaru daar daarta maaragtay meesha raaska ah korkiisa kumaad daadiseen walaa ariqat walaa ariqta dheh ay walaa sahirta manaad soo jeedeen lidikri ilbaani geedkii baanka ahaa xusuusashadiina umaad soo jeedeen iyo walcaalami buurti wuxuu leeyahay haddii aanu jacayl meesha jirin hawaa masdar min hawiye ayaa laga keenay idaa axabba hadduu jeclaado weeye marka wuxuu leeyahay haddii jacayl waxa le meesha aanu joogin oo jacaylkaasi aanu markaa qaa'im ahayno meesha aanu joogin waxa weeyaan ilmo maad daadiseen ilin maad daadiseen lam turiq min araaqalmaa araaqa yani waa daadiye ama haraaqa oo hana waa la akriyaa waa la tilmaama luqada marka ilmo maad daadiseenoo dalalkaa korkiisa kumaad daadiseen dalalka waxaa la yihahdaa addalalu maa shakasa min aahaari daar weliba markuu murtafic yahay daartu markay dunto oo kale ama aan weli dhismeedi kicin waxa ka muuqda ee maaragtay koru kacsan dhulka ka sarreeya meeshii maalan gurigii dumay ama gurigii baaba'ay waxa ka muuqda ee dhulka ka kacsan ee koru taagan baa dalal la yidhahdaa oo adlaal baa lagu jimciyey amase haddii ay tahayna marna waxa weyan wixii way muuqdaanoo dhulkay ka sarreeya waa murtafic marna waaba dhulkay la sameeyen wax baaba'san rasmi baa la yidhahdaa marka wixii aanay dhulka korkiisa aanay ka sarrayn wixii maaragtay dee meeshii duntay ama gurigii dumay saas oo kale marka wuxuu leeyahay maxaad marka ilminta u daaranaysa calaa talalin liajli talal baad odhan kartaa marka ile meesha maaragtay la deganaa ee dadkii asxaabta joogan waa ka u ilmaynaye maxaad haddaan jacayl jirin si aad u yeelaysaa waa yahay albaan waxaa la yidhahdaa halkan waa geed bay leeyihiin waa shajaratun tayibu riix geed urwana udgoon oo saliid lagala soo baxo duhnulbaan la yidhaahdo ayaa waxaa la albaan oo markaa dhirta baxda una ah marka xusuusta dhirtaa geedka iyo walcalam oo buurta ah calamna buurtana waa la yidhahdaa oo waa kii lahaa waina sakran lata'tamu lhudaatu bihi huwa calamun fii ra'si naarun yani calam marka waxa weeyaan waa buurta ayaa la yidhahdaa oo macnuhu leeyahay xusuusashada aad xusuusanayso dhirtii baanka iyo buurihii halkii markaa asxaabta ay joogeen maxaad maat ula soo jeedaa marka hurdadii ay kaaga lumaysaa oo kaaga kacaysa markaad arrintaa xusuusato yani ilmo umaad daadisan haddii meesha jacayl aanu jirin waaye marka halka kan iyada qudheeda waxyaabaha uu tilmayo oo ee dee iska un hadda tii hore un raaci ah oo dee qaraa'ibka ah waxaa ka mid ah hadduu ninku zawjadiisii tuhmo buu yidhi ama gabadhiisii ama cayladiisii halkaa qofku tumaysan yahay oo dee un kuwa un ka mida wuxuu samaynayaa wuxuu ku qorayaa bidaxiisa isagoo hurda abyaadan shanta oo dhan israaci marka faa'iidadiiba marba way kala badanaysaa buu leey marka marna shan baa la isku qabanaya mar waa la la kala keliyeynaya markaa shaddan bayd baad intaad isku ku qorta meel baad waxaad samaynaysaa yaad halkaa maaragtay ee baad kaga qoraysaa buu leey gacanta bidixda isagoo hurda kadibna ee dhegtaada aad afkiisa saaraysaa markaasuu dardadmaya wixii markaa ku tumaysneed khayr iyo sharba markaas kuu sheegaya buu leeyahy waxyaaba qaraa'ib wax kale iyo wax kale ku sita in maaragtay haddii aad ku qorto maalan harag maaragtay bahalka duftaca la odhan jiray raha harag raha oo markaa la dabqiyey si baan harga raha loo dabqiy kara ma mayne marka horeba raha in la dilo ma banaane marka carabkiisaad qaadanaysaa difdaca wayasuru fi ljildi lmarkuur wuxuu ku adkaynaya markaa haraggaas wuxuu surayaa markaa ciddii la tumaysnaa isaguna markiiba si deg dega ayuu qiranaya haddii qofkii wax kaa haday oo kale markiiba isna waa sheegaya wixii horan bay raacay iska khuraafaadka ka mid tahay khuraafaadka aan saxnayn ee waxba aanay ka jirin bay ka mid tahay wuxuu yidhi walowla alhawa lowla alhawaa yani jacayl haddii aanu mawjuud ahayn lam turiq maa daadiseen damcan ilma maad ilin maa daadiseen calaa talan liajli talan aahaaru daar daar raadkee daraaddeed umaa daadiseen walaa ariqta maad soo jeedeen lidikri lbaani baanka geedka leeyahay xusuusashadii daraaddii umaa soo jeedeen iyo walcaalami buurti fakayfa tunkiru xubban bacdamaa shahidat fakayfa sideebaad tunkiru u inkiraysaa xubban jacayl bacdamaa shahidat markay ka markhaati kacday kadib bihi xubbigaa calayga korkaaga ay kaga markhaati kacday cuduulu damci ilmada teeda caadiladda ah iyo wasaqami wa cuduulu saqami yacni jirada teeda maaragtay caadiladda ay ka ka markhaati kacday oo fakayfa markaa faa'ul fasiixa weeyaan markaa idaa qaamat calayka aladilla haddii adilladaas oo dhan ay kacday waxaasoo adilla ah meesha haddii ay ka kacday oo ile weli wuxuu ka dhigayaa inuu inkirsan yahay jacaylkii sidee baad marka u inkiraysaa buu leeyahay yacni aada u diidaysaa oo aada u inkiraysaa jacayl ay ka markhaati kaceen cuduulu damci cuduul waa jamcu cadlin ilinta teerunta sheegayso macnaha dee intana ilmaynaysa kaa imanaysa iyo jiradan ila waa kii uu lahaa maaragtay huyaam iyo waxbaa qaadaye yacni xanuunadan kala noocnooca ee ku haya iyana markhaatiga ka kacaya markhaati markhaati furaya iyo kuwaas markhaati furay oo caddaynaya inaad uu jiro see baad u inkiraysaa buhi arrintaas wax la inkiri karaa maaha oo inkaarkaagu diidmadaadu mid markaas sal iyo raadle maaha fa kayfa sideebaad tunkiru u inkiraysaa xubban jacayl bacdamaa shahidad markay ka markhaati kacday kadib bihi xubbigaa calayga korkaaga ay kaga markhaati kacday cuduulu damci ilmada teeda maaragtay caadiladda iyo wasaqami iyo cuduulu saqam yacni xanuunka kiisa marka caadisa oo waabata wajdu waahbata alwajdu khaday cabratin wadana misla albahaari calaa khadayka waalcanami oo waahbata uu sugay buu ihi alwajdu xusnigii iyo murugtii khaday cabratin ilmada labadeedii khat ama labadeedii liid ay sugtay iyo wadanan ahar danan yani weyda iyo caatada raadkeeda calaa khadayka labadaada dhaman yani maxaan ku dhahdaa uu ku sugay kuwaasoo misla albahaari ubaxa kiisa jaallaha oo kale kula mid ah iyo walcanami ubaxa kiisa cas kula mid ah marka halkanna wuxuu ka hadlayaa beydkan oo tilmaamayaa uu leeyahay wejdigu hortasiisa waxaa la yihahdaa alwajdu waxa weeyaan alxusnu oo ficilkaa wajada had iyo goor masaadirtiisu baa macaani badan ku kala timaada kala duwan oo wajada wajdan baa la odhanaya xusniga wajada maطluubahu wujuudan wuxuu dalbayay buu helay wujuudan baad markaa masdarkeedu ku imanaya wajada daallatahu wijdaanan wajada fi lmaali wajdan wa wujdan wajada calayhi oo qadabkii ah mawjidatan marka halkan waxaa weeye alwajdu waxaa loo jeeda marka waa xusnigii halka lafdiga erayada ku jira abraduna waa waa ilmada ayaa la yidhaahdaa danan sideedaba waxa weeyaan laba macna labadaba ku timaadaado addacfu walhuzaal buu shaarixu keenaya waxaa kale oo macaanida ka mid ah inay xanuun kala noqoto waa kii lahaa tasifu dawaa'a lidi siqaami wadidana kaymaa yastaqiimu hawaas wada du'ali marka waxaa weeye wadidana yani kii u saaxiibkaha jirada lidisiqaamku may la macnata bahaarkuna waxa weeyaan waa wardun asfar buu leeyahay waa ubax midabkiisu jaallo uu yahay canamkuna isna waa geed buu yidhi laamalo oo ah as ama waa wardiba ubax as weeye oo ubaxii baa midna midabkiisu casaan yahay midna uu yahay maaragtay jaallo uu yahay marka wuxuu tilmaamayaa labadii qodob oo xaggii horta xusniga iyo murugta jacaylka uu hayo wuxuu sameeyey oo yani maaragtay labadiisa indhood buu waddo kal laba wadduu kala baxay laba waddo ayuu kala baxay labada wadd markaa dhabankana way ka degteen markaa tilmaamayaa iyo raad oo ku saabsan maxaan ku dhaha waxa la yidhaahdo huzaal iyo dacfi iyo tamar darro raadkeedna meesha waa ka muuqda labadaasu markaa wuxuu ku shabahayaa inay la mid yihiin mil albahaari iyo walcanam la mid yihiin mil albahaari walcanam bay la mid yihiin oo raadka maxaan ku dhahdaa caatada iyo weydnimadu wuxuu la no la mid noqday ee wejigaaga ka muuqdaa sidii maaratay ubax jaallo ah oo kale si aad u caato tahay wejigaaga suu isu bedelay yani waxaa la yidhahdo maaragtay waxaa ka muuqda markaa jirkaagii waxaa la yidhaahdo sidaa ubaxa noociisa maaratay jaallo oo kale u ekaaday marka la eego ilmadan labada khad ee ka socda maaragtay dhabanaada ka da'ayee waddada samaystayna iyana waxay ka dhigan yihiin ubaxii casaa oo kale ay ka dhigan yihiin labadaa liid ee wejigaa ka socda taas ayuu markaa tilmaamaya o asbat markaa waxay ku cadfantahay dee waxaa weeyaan hadalkii hore oo ou soo tilmaamay ou yidhi cuduulu damci uu hore uga soo hadlay yani haday taas ka marqaati kacday buuri oo waasbata alwajdu dheh waasbata alwajdu ila wuxuu uhi fakayfa tunkiru xubban bacdamaa shahiyat calayka cuduulu damci iyo wasaqni oo waasbata alwajdu yani waxaa la yidhahdo wajdigii wajdigii oo ah xusnigiina uu sugay khaday cabratin ilmada labadeedii liid uu sugay iyo wadanan ahara dananna uu sugay oo macnaha caato iyo weyd raadkeedna uu sugay calaa khadaynka labada dhaban uu ku sugay kuwaasoo mila bahaari ubaxa kiisa jaallaha iyo iyo walcanami kiisa casaanka kula mid ah nacam saraa طayfu man ahwaa faaraqanii wاlxubu yactaridu ladaati biاlaalami hadduu markaa ictiraafo isagaba hadday soo noqdo de wuxuu leeyahay wixii o dhan markii dee intaasu xujaa lagu oogay wuxuu in la ictiraafa sooma marka wuu ictiraafaya marka wuxuu leeyahay nacam haa waa saaad u sheegtay marka arrintaas inay jirto saraa طayfu man mid khayaalkii iyo mudutuulkii ayaa soo guureeyey oo xaggayga u soo guureeyey ahwaa yani aan jecelahay oo faaraqanii ay asharanii yani way kiciyeen oo hurdadiiba uga kiciyey waalxubu jacaylkuna yactaridu ladaata macanyaalka ayuu riixaa oo gooyaa bilaalami xanuun buu ku gooyaa ama uu maaragtay ku riixaa wuxuu leeyahay ha arrintu waa saad u sheegtay marka waa jiraanoo sara ay min waa guuraynta ayaa leha saara saara ilaya u jeedaa marka dayfkana sidiisaba waxaa leeyahay waa waa khiyaal qof markuu seexdo noomka waxyaabaha khiyaalka u arko mudutuul wax uun qof mudutuulkiisa ama shay soo mar ayaa dayf la yidhahdaa marka wuxuu leeyahay waa saad u sheegtay horta waxaa arrintii keenima u sharxinayaayo ciddii aan jeclaa ayaa waxay igu timi maxay hurdada igu timi khalaas markaasaa hurdayga tagta waayo jacaylku wuxuu keenaa sidiisaba macaanku gooyaa dee hurdada wax macaano lagu raaxaystay haydee hurda markaa tug tagtay ya yani wuu goynaya marka alam iyo xanuun buu ku goynaya ama uu ku riixaya wuxuu nacam saara saraa dayfu man ahwa saraa waa socday dayfu man ay aladii kii maxaan ku dhahay mudutuulkiisii iyo khayaalkiisii ayaa socday oo xaggayga u soo socday ahwaai ahwaahu aan jeclaa oo faaraqanii waay waay hurdo seejiyey ee macnaa sarna way soo jeediyey waalxubu walxaal alxubu jacaylkuna yactaridu uu yahay mid maaragtay riixa اللذات معيارك بالألم كريحة marka horta ima taado maradii jacayl meeshii yaa laa'imi fi lhawa alcudriyi macdiratan minii ilayka walow ansafta lam talumi yaa laa'imi kaya canaananayow fi lhawa jacaylka igu canaananayow jacaylkii alcudriyi reer banu cudro loo nisbeeyey macdiratan ee actadiru ilayka waan ku cudurdaaranayaa macdiratan cudurdaarasho taasoo saadiratan ka soo fushay minii aniga ilayka xaggaaga usoo fushay walow ansafta haddaad ii garsoori lahaydna lam talumi maad canaanatay garsoorka baa kaa maqane ninka jacaylka haya khatartu leeyahay waa wey mar hore adii garaabi lahaydoo waxaad odhan lahayd ninkani arrinta tan waa ugu xaq leeyahay marka laa'im waa lawaamka waa canaanta ayaa la yihahdaa laa'imka waa canaanaya oo jacaylka alhawana de min hawi ayaa laga keena waa tan soo marray hawa alcudrina waxaa lagu sifaynaya hawaaga oo waa almansuub ilaa bani cudra reer bani cudra niman leh oo ahlu yaman ah ayaa waxay yidhahaan sidoodaba niman iska maaragtay qalbi fudud bay ahaayeenoo mar haddii jacayl kuba taabto koobay ku odhanaysaa naftu waa dhiman jireen marka jacaylkii noocaasa reer banu cudraa aan lagaba kici jirin kaasay haye haddaad iga warhayn lahayd waad ii garaabi lahayd laakiin garawshiyada meesha iyo ogolayn buu leeyahay isagaa naftiisa isu maaragtay isla hadlaya yaa laa'imi kay canaanayo fi lhawaa jacaylka igu canaanayo jacaylkii alcudriyi yacni reer banu cudra loo nisbeeyey nimankaa yamaaniinta ah macdiratan ee actadiru waan cudurdaaranaya macdiratan macdiro macdiradaasoo saadiratan ka soo fushay minii aniga xaggayga oo ilayka xaggaaga usoo fushay walow ansafta yacni haddii aad insaaf iyo garsoor samayn lahayd lam talum imaad canaanatay adadka xaali laa sirii bimustatiri can ilwushaati walaa daa'i bimunxasimi maxatani nusxa laakin lastu asmacuhu ina almuxiba can ilcudaari fii samami wuxuu hi cadadka yani waa waa ku soo gaadhay waa kuu soo gudbay xaali xaalkaygu waa ku soo gaadhay laa sirii sirtaydu ma aha bimustatir mid qarsoon caynulshaati kuwa beenawaasiinta ah ama caynulshaati kuwa wax isku dira kama qarsoona walaa daa'i cudurkayguna ma aha bimunxasimin ay bimunqacin mid go-ay maaha marka wuxuu leeyahay cadadka yani siiqa khabariyana waa la odhan karaa buu leeyay shaarixu waana iska noqon kartaa habaar waa iska noqon kartaa oo cadadka xaali yani ha ku taabto ama ku soo gaadho xaalkaygu ha ku soo gaadho si aniga leehayo jacaylyahayo adigana xaalkaygu macnaha xaalku wuxuu ka wadaa mogtahay waxaan haye iyo hoolaan ku ku laaqane ku haysan ayuu ka hadlayaa marka wuxuu leeyahy ama calaa siqati khabarba ka dhigo waa ku soo gaadhay oo war u warramaya ah waayo hadalkan dambaa ba dee laga sifaamaya oo uu leeyahay sirtaydu kama qarsoono xitaa kuwa wushaada oo washaa kalaamahu ay kadibana way noqon kartaa been buu sheegay maaragtay washaa bihi ila sulطaan wishaayatan waa isku dirka waa isku dir iyo isku dir buu keenay intaba way noqon kartaa marka cudurkan oo daagana wuxuu u jeedaa dee cudurkii ka xasilay maaragtay jacaylka mid iskuna weliga go-ay maaha cadadka yani way ku soo gaadhay buu yidhi xaalihi xaalkaygu waa xaalkaygu waa ku soo gaadhay laa sirii sirtayduna ma aha waa jacaylkiya bimustatir mid qarsoon maaha caynu shaati kuwa maaragtay wax isku dira mid ka qarsoon maaha walaa daa'i jiradayduna ma aha aan xub iyo kalgacalo aan la jiranay bimunxasimin ay bimunqacin mid go-ay maaha maxatani nusxa maxatanii ay akhlastanii waad ii khaalis yeeshay annusxa waanada laakiin alastu miihi asmacuhu mid maqlayo dhago u furan yihiin warkaad ii sheegayso miihi ina almuxibaka wax jeceli can ilcudaari kuwa canaanaya fii samamin yani dhagalaamka ka sugan yahay oo laxdhukani abaar ma gooye warkaagu warku isku socdaay igamaba war haysid xaaladayda marka waad idin naseexaysado talooyin fiican baad ii soo gudbisay oo jacaylkani wax baad igala hadashay laakiin arrintu say iigu weyn tahay nin dhegaysanaya miihi leanna waxay yidhahaan xubuka lishay yucmi waysum shay markaad jeceshay waad ku dhalaadahay marka cid wax kaaga sheegta ma ogoli marka wuxuu leeyahay qofka muxibka ahi cidda canaanaysa alcudaal waa jamcu caadiline waxa weeye wuxuu kaga sugan yahay dhagalaan buu kaga sugan yahay niman maqlaya oo warkaa dhegaysanaya maaha maxatani yani waad ii khaalis yeeshay annusxa waanada laakin alastu miihi asmacuhu mid yani nusxigaa maqlaya miihi ina almuxibaka wax jeceli can ilcudaali kuwa canaananaya fii saami dagaalama kuga sugan إني اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم وعلي إني أنا اتهمت وحان تهمي نصيح الشيب شيب كي عرض نصيحة لي من تهمي في عدلي أنا أنت عنانيس والشيب والحال الشيب شيبك وعرضي أبعد وكفوا عن شبدين في نص وأنا حقيد أن التهم عن مواقع التهم ما لسكتوا ميستو وكفوا عن شبدين حقي markaad ugu joogta way wuxuu leeyahay waxaaban tuhmaystay hadda madax bay cadaaday buu cirra igu taalle cirrada nafteedu waxay waaninaysaa soo ma cirrada waxay waaninaysaa waayo marka wuxuu leeyahay cirrada nafteeda ayaan canaanteeda fii cadali ay fii cadalihi shaybku cadalihi calaya fi lhawaa canaanta uu shaybku canaanayo oo hawada igu canaanayo ayaabaan yaabaan tuhmaysanahay marka macnaha xaq u socdaa de weli wuxuu yidhi shaybku oo ciradu waa ka fog yahay waxa la yidhaha maxay xagga nasaxada in lagu tumaysto oo la yidhaha dangaaru wataa laakiin adigu dangaar inaad wataa dhici karta oo waxaa dhici karta xasad inuu kugu wado waxa kan waxaa dhici karta inaad damcan guri leedahay waxaa dhici karta maaragtay khiira iyo wax inay ku hayaan meelo kale adigu markaa ka miisaysaa baa dhici karta laakiin ciro waxaasoo dhan kama suuragal aha taasina wax ka ismici waaye adigu marka xaggaad joogtaa saasuu marka u hadlaya shaybkii iyo ciradii ayuu leeyahay taasaa baa nasiixa ka aqbali lahay wuxuu yidhi innii anugu itaamtu waan tumaystay nasiixa shaybi shaybka shaybku marka wuxuu jeeda waa ciradii nasiixadii nasiix waanadiisi baan tumaystay fii cadalii yacni canaanta way canaanayso oo shaybku way canaanayo naftayda ayaan tumaystay ee fii cadalihi calaya fi lhawa canaanta uu markaa shaybku naftayda canaanayo hawadayda jecelahay ugu canaanayo baan tumaystay walxaal ashaybu shaybku abcad uu ka fogaansho badan yahay في نصح وانا حقين عن التهم عن مواقع التهم ما لسكو تميستو شيء بكفي عرو انا وحدنا iga wadanin adigu se wax kala wadan karta wali fa in amarati bisu'i matta'adat min jahliha binadhir ash-shayb wal harami fa in amarati tay amrida badan bisu'i xuma ay amrid badan waa naftayda matta'adat mayn waansamin min jahliha jahligeeda ya garasho xumadeeda mayn waansaminoo binadiiri shaybi shaybka iyo cirada digitaankeeda kumay waansimin iyo walharami gabowga toona ammaaratii wuxuu jeedaa marka waa nafta nafsul ammaara waa nafta xumaha farta wax suuga farayso suuguna waa ismu jaamicoo shay kastoo xun ayaa markaa dee looga jeedi karaa marka naftan xumaha ay faraysaa jahli waxay ka qabto ciradaasoo dee digniin ah iyo gabowga oo digniin ah labadaa midna kumay waansamin وده وعويان وجاءكم النذير تفسير اللي قلت بدي وعليه جاءكم النذيركو حيديني مركا نذيركو عرضا نفتي ذا الدقنين وقف مرد عروبو أما سأو قبوبو وحمدنا وانا ومدنا يدا كفرا مركا نفتا حمان فريدة بدن حماي فريسو مد جاهل قبت الدرادد وان سمي سبابولا فإن أمارتي يعني تي أمرد بدني بسوء حماي فريدة بدني متعضت مي وان سمين آه من جهلها جهلجيدا درادي ومن وانسمين بالنذير الشيب الشيبكة دقيتان كيسة يعني كمي وانسمين وعرادي ومي يعني وكمي قاضن يو الهرم قبل توغنا ولا أعدت من الفعل الجميل ولا أعدت مني ديار من الفعل فعل كمي ديار فعل كي الجميل وناكسنا قرى ضيف مرتي سوريين تيدي هقاتين تيد تانو ميديار قروبين ضيفkaasoo alama degay bira'si madaxayga degay hayra muxtashimin ay hayra mustaxil mid xishooda kayrkeed xaalu yahay dayfkaasina wuxuu leeyahay weli uun shaybkii ciradii un lagu waana qaato muu ka hadlayaa wuxuu leeyahay horta marka hore naftii kumay waansamin ciradii kumay waansamin digniinteeda ficil wanaagsan oo maaragtay wanaagsan oo martisoor fiicanana marka umay diyaarin oo dayfkaa u jeeda waa dayfkii waa ciradii waa dayfkaas xaguu degi madaxuu degi dayfka madaxa degani waa kee u baahan in markaa la martisooro wuxuu leeyahy markaa waa ciradii wuxuu kula ku sifeeyey horta cirada madaxu waa dego dee waa runtiisa waa dayf halka degan waa la joogaa madaxiisu degan yahay midda kale wuxuu ku sifaysan yahay mid aan xishoonayn oo dee dayfku haddii marti kuu timaado aadaabta dayfka waxaa ka mid a ninka aad martida u tahay inaadan ku raagin soo caynkaa maaha inaadan ku raagin horaad ka boqosho markaad ayaamo saddexda maalmood ku dhamaa haddaad badisaba inaad ka tagtaa la doonaya laakiin dayfkan isagu baddaa ma hayo uu iska fadhiyaa soo maha ay meesha fadhiyaa mid tegaya maaha marka waxa weeye yani dayfka noocaasana maad suulin macnaha wuxuu ka wadaa hadalku wuxuu u socdaa yani mar haddii cira timi martisoorku diyaargarow buu ahaa daacaa lagaa rabay toosnaan baa lagaa doonayey martisoorka raba inaad gudbiso oo martidan kaa tegayna camal bay kaa rabtaa inaad hawl gashay kaa rabtaa cibaaday rabtaa maxmaad ka tegi bay rabtaa macnahaas u socda hadalka marka waxa cirrada inaad ku tasaaro qaadato oo martisoor aad u diyaariso oo aad cirradii gabowgaasi uu ku dareensiiyo inaad dhimasha ay dhowaatay oo diyaargarow aad samayso halkaas markaa ujeeda walaa acadad naftii may diyaarin min alficli ficil ficilkii aljamiil wanaagsanaa may diyaarin qiraa dayfin dayf iyo marti sooriyeynteed may diyaarin dayfkaasoo alama degay bira'si madaxayga degay dayfkaasoo hayra muxtashimin awaad ka sifayn karta waad xarayn karta hayra hayra muxtashimin hayra mustaxyin mid xishooda kayrkii xaal u yahay oo macnaha meeshu iska degaan buuba ka dhigtadoo ka tegi maayo madaxiisa martida caadigiisa waa takaa tagta kaa kuulama mid ah low kuntu aclamu annii maa uwaqiruhu low kuntu haddaanay aclamu mid og annii anigu maa uwaqiruhu dayfka inaanan weynayn haddii aan ogaan lahaa katamtu waan qarin lahaa siran sir baan qarin lahaa waa ciradii sirtaasoo badaa muuqatay lii aniga iina u muuqatay minhu min asirri sirta xaggeeda bilkatami geedkii katamka ahaa ee qarin jiray ee wax lagu maaragtay bedeli lahaa kaasaan isticmaali lahaa buuri xogta haddaan haddaan ogahay inaan maaragtay wanaajinayn xun baan isdhallinyarayn lahaadoo waxbaan marmarin lahaa oo maaragtay waan madoobayn lahaadoo dee sharci ahaan ma bannaana in la madoobeeye waa kii rasuulku salawatu ullahi wasalam aan ka digey oo yidhi waxaad iska jirtaan maxay iyaaka wajanibi sawaad wajanibi sawaad marka almuhim wuxuu ujeedaa uun maxaan ku dhahdaa ciradii dee waxba imin soo korin ciradii waxaa la rabay in yani lagu waana qaato oo yani maaragtay ay kugu dhaweyso cibaado oo khayr ay kula timaado marka haddaan arrintaa ka warhayn lahaa xun baan samayn lahaa cirada waa qarin lahaa buli low katamtu low kuntu haddaanay aclaw mid og haddaanay ama aan ahaan lahaa mid og annii anigu maa uwaqiruhu inaanan weynaynayn dayfka haddii aan ogaan lahaa katamtu waan qarin lahaa siran sir baan qarin lahaa sirta maxaa looga jeeda waa ciradii sir kaasoo badaa muuqday lii aniga ii muuqday minhu sirta xaggeeda bilkatabi baan ku qarin lahaa wabillahi tawfiiq subxaanaka allah